wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay degmada calgaduud ee gobolka shabeellaha dhexe u joogay dib u heshiisiinta beelo walaalo ah oo wada dega halkaasi qolaalo shacab ah oo ku dhaqan degmada calagaduud ayaa isu soo baxay goob fagaaro ah halkaasi oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa kasoo jeediyey abdulaahi maxamed cumar oo ah wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle ayaa bulshada degmada calagaduud ugu baaqay xoojinta ku wada noolaanshiyaha nabadda iyo walaaltinimada duubabkii dhaqankee dadkaan ugu sarreeyey iyo madaxda ugu sarraysa dalkan ugu horreeya madaxweyne cali guudlaabe madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed imaam dahar imaam maxamuud ugaas maxamuud cali ugaas yacnii burka deymed waxay jiifeen afar iyo toban bilood waxay ka keenayaan inay ka qabaan sida loo lahay inta ku dagaasha deegaannadaas nabaday uga gudbeen nabaday uga gudbeen marka adkaysigooda iyo salaadaygooda xaw dhalay wanaagow dhale runtii dhowr jeerna waa sheegay waana ku soo celcelinaa wixii wanaagsan in la xuso mar kasta carabku ka daali maayo reer masjid cali guduud dad bisil oo nabadda u bisil oo walaalnimada u bisil oo ehelnimada u bisil oo iskaashiga u bisil inaad tihiin waan ku celcelihaynaa marka waxaan idin leenaha mahadoo idinka gaarto saasoo kaleentood maamulka degmadana waa mahadsan yahay aad uu mahadsan yahay reer masjid cali guduudow wax badanna waa la wada hadlay dhammaana maa hadalku si guud waxaa tihiin horena waa u sheegnee degmo curduna degmo curdunana waxay u baahan tahay bulshada caalamka in lagu soo jeediyo bulshada caalamkana waxay ku soo jeedsan kartaa in nabadda laga shaqeeyo meel meelmaalin maalin kasta laysku dilaayo oo yacnii xaraj ka jiro oo dhibaata ka jirto ee meydku salgaxan yahay ee dhaawacu yacnii mataqaanaa dhiinkiisa guuraayo oo qoryaha garabka lagu sida lala wada qanaflaylaayo lala wada qanaflaynaayo ma aha meel yacnii mataqaanaa degmo ahaan loo saacidi karo saas daraaddeed ballantaynna iyo isfahamkeenna guud wuxuu yahay wixii oo dhan in nabad lagu dhammeeyo wadahadal lagu dhammeeyo waxaad og tihiin iidoo la wada hadli karo ayaa mararka qaar gacanka hadal loo bedeli jira marka waa aaminsanahay waana ka muuqataa masjid cali guduud inuu gacan hadalka ka soo gudbay afka hadalna uu soo gudbay